bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir waa habeen isniin ah taarikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha disembar sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee barnaamijkeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka shacabka ah ee lagu qabanayo marka lagu qabtoo koowaad inaanay ku soo celin waxaan la soconnaa bacdu inay qariso ka qayb qaadato dunuubta ka dhacda waddanka gudihiisa taliyaha ciidamada baliiska ee puntland genaraal ereg oo mamnuucay isticmaalka bacaha madow ee gawaarida daadadka raxmadda ee be ee ka hortay meelo ka mida puntland oo kaliftay khasaare isugu jira naf iyo maal labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii ayuu mashruucaasi shaqeeyey markii dambe wuxuu ahay waxay noqotay in mashruucaasi muxuu ahay lagu wareejiyo world bank dowladda federaalka ee soomaaliya oo gaalkacyo ka daafurtay mashruuca adeega maalgelinta gaarka ee horumarinta gobollada dalka iyo hay-adda astaynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee puntland oo garawe maanta ku qabatay shir wada tashi ah qodobadaas iyo qodobo kaleoo la xidhiira arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo ee caawa iyo daljir magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan hirarka f m e soomaaliya aan ku leenahay adduunkana barta internetka ee daljir dot com aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkeen aad ku maqlayseen taliyaha ciidamada baliiska ee puntland genaraal cabdiqaadir shire faarax ereg oo maanta shir jira isku qabtay taliska ciidamada baliiska puntland ee garowe ayaa sheegay in ay go-aamo horre ka soo saareen oo ay mamnuuceen isticmaalka bacaha madow ee muraayadaha gawaarida lagu rakibo taliyaha ciidamada baliiska puntland ereg ayaa sheegay in bacaha madow ay dhibaato xoogan oo dhanka amniga ay kalfeen go-aanadana ay yihiin kuwo loo baahan yahay in ay hay-adaha amniga iyo shacbiguba ay tixgeliyaan
wareegtadu waxay ka hadlaysaa sida aad la socotaan waxaa horay loo mamnuucay isticmaalka bacaha beersolka ah ama bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta waxaa loo ogolaaday oo keliya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo keliya cid kasta oo lagu arko bacdaas wadata waxaa lagu amray in laga fiiqo marka koowaad marka labaadna in lagu ganaaxo oo ganaaxa ugu dambeeya la saaro baabuurka marka saddexaad waxaannu u bandhigaynaa hay-adaha sharciga sidaas darteed waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda ee aada u isticmaala bacdaas waxaan ka codsanaynaa inay booliiska gacan ku siiyaan oo inta aan laga fiiqin ka hor ayagoo ay iska fiiqaan oo ay bacdaa joojiyaan oo aan baabuurta lagu xirin kow dadka shacabka ah ee lagu qabanayo marka lagu qabtoo koowaad inaanay ku soo celin waxaan la soconnaa bacdu inay qariso ka qayb qaadato dunuubta ka dhacda waddanka gudihiisa ama ha noqoto magaalada ama ha noqoto magaalooyin madaxda ama ha noqoto gobollada waxay ka qayb qaadataa dunuubta ka dhacaysa waxaa ku dhuunta dembilayaasha iyo dadka caadaystay inay sameeyaan falalka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo amniga shacabka arintaas waxaanu u qaadanaynaa very serious inay tahay arrin aad khatar u ah oo aan ku wanaagsanayn nabadgelyada iyo jiritaanka dowladnimada iyo nabadgelyada shacbiga naftooda iyo maalkoodaba sidaa darteed waxaan codsanaynaa in la joojiyo bacahaas ee aan la isticmaalin waayo wax ay kuu qabanayso oo aan dembi ahayn ma jirto qodobka labaad waxa weeyaan waxaa ku soo batay magaalooyinka waayahan dhallinyaro aad u da'yar oo hameenkii xaafadaha inta meelaha mugdiga aan nalal ku badnayn istaaga fadhiista haddana dhibaato u geysta dadka dariiqa maraya oo raxdu markay dhacdo ilaa waagu ka baryo waxay ku howlan yihiin amni darro dhallinyaradaas waxaan u sheegayaa waalidiinta dhashay in ay ka waantoobaan ay caruurtooda gacanta ku dhigaan ay caruurtooda qabso ceshadaan ninkii aan celin karin hadda ka horna kormeer aan ku tegey boosaaso amar baan ka bixina waxaan leeyahay marka markaan soo qabanno yeeli mayno cunugaygu jannadu ka shaqaynayay oo waxba ma samayn oo malaa'ig jannada joogta cunugaagu wuxuu ku hawlan yahay falal dembi oo ay ka mid tahay inay qaataan midiyo inay qaataan tooreeyo inay qaataan bastoolado ay ku furtaan taleefonnada ay ku waxyeeleeyaan muxuu ahaa dadka tabarta yar gaar ahaan dumarka ay aad waxyeello ugu geystaan saacadaha habeenkii waxaan u sheegaynaa cidda aan qabanno ee aan ku ogaanno falkaas wax naxariisa oo aan uga gelayno sharcigaan ku qaadaynaa mxuu ahaa ama waxa la yidhaahdo maximum polisione ganaaxa ugu dambeeya ama xariga ugu dambeeyaan la tiigsan doonaa cid inoogu timaada arrintaas ama mas-uul ha noqdo ama waaridka ha dhalay ha noqdee waxaan u sheegaynaa in ay ka qayb qaadan doonaan ciqaabta ilmahooda ku dhacaysa inay qayb ka yihiin waayo dembilaha iyo qofka kalkaalaa waa isku dembi waa isku mid sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa shacabka inay gacan ugu siiyaan meeshii ay ku arkaan oo dhallinyaradaas ka falgelayso ciidanka booliiska inay wacaan waa taqaaniin nambarka mxuu ahaa degdega ah ee emergency numberka la waco ee ciidanka booliisku haystaan waxaa halkaa diyaar ku ah cutubyo loogu talagalay inay ka jawaabaan muxuu ahaa codsiga dadweynaha ee ay soo gudbiyaan oo ah amni darra halkaa ka jirta dhibbaa halkaa laga geystay dhallinyaraha halkaa isku aruursanaysa dad bay furteen in dhammaantood waxaan ka codsanaynaa in nambarkaa la waco lala soo socodsiiyo ciidanka booliiska gacanna lagu siiyo sidaad la socotaan ciidanka booliisku bersentage aad u yar buu shacabka ka yahay sidaa darteed wuxuu joogaa goobo cayaman loogu talagalay laakiin indhaha iyo gacmaha wax u qabta shacabka waa shacabka ee booliiska wax u qabtaa waa shacbiga shacbigu haddaanay soo sheegin dembilaha iyo meeshuu ku dhuumanayo iyo meesha falalka xuni ka jiraan booliisku waxba ma qaban karayaan waxaan ka codsanaynaa shacbigayaga inay gacan nagu siiyaan ammaanka ka qayb qaataan cid kasta oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waxaan u ballan qaadaynaa inaanay dhici doonin arrimo badan oo ay awal ka caban jireen shacabku oo ahaa warbixinta ay soo gudbiyaan inay markiiba baxdo kadibna loo sheego qofkii soo sheegay ma dhacaysa arrintaasi informationka aad keentaan wuxuu gelayaa gacan ammaana oo aan gudbinayn oo aan sheegayn cidda soo sheegtay iyo meesha warbixintaasi ku yimaadeen xitaa maxkamadda marka la geynayo sharcigu waa noo ogol yahay inaan la horkeenin qofka informationka keenay ee sourceska inaan maxkamadda la keenin sidaa daraaddeed warbixinta aad bixisaan waa ka nabadgelaysaan wax dhiban idinkaga imaamayo waxaan codsanaynaa si aanu u sugno ammaanka dalkayaga inaad nagala qayb qaadataan soo sheegista dadkaas caruurta aad dhasheenna aad gacanta ku qabataan sidoo kale waxaan mar labaad ku noqonayaa bacda bacda madow ee lagu xidha baabuurta dhammaan taliyayaasha qaybaha taliyayaasha saldhigyada taliyayaasha rugaha waxaan ku amraynaa inay sida ugu dhaqso badan ololaha ugu xoog badan ku qaadaan baabuurkii marka labaad lagu qabtana ay ganaaxiisa u gudbiyaan maamulka degmada ay ka tirsan tahay goobta lagu qabto marka koowaad la rajiisgareeyo baabuurka lambarkiisa cidda iska leh magaciisa hadday suuragal tahay sawirn laga qaado taarigadiisa kadibna loo kaydiyo fikor baan samaynaynaa baabuurkii marka koobaad laga fujiye mar labaad ku soo noqda ganaaxa ugu dambeeyaan saaraynaa haddii ilaahay qadaro marka saddexaad oo la qabtana waxaan u bandhigaynaa hay-adaha sharci dejinta ayaan u gudbinaynaa tilaawadii laga qaadi lahaa waxaan aad idinkaga mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo inta dhegaysanaysa iyo saraakiisha ciidanka booliiska ka soo qayb gashay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa hagaag dhegaystayaalkaasi waxau ahaa taliyaha bilayska puntland ereg oo garowa shir jiraad ku qabtay xilli gobollo badan oo ka mid ah dhulka soomaalida uu ku dhuftay abaar ba-an oo naf iyo maalba saameyn yeelatay ayaa deegaano ka mid ah puntland waxaa ka da'day raxmaddii eebe oo si fiican dadku ay ugu diirsadeen wararku waxay sheegayaan in deegaanka falfalax oo ka tirsan degmada dangoroyo ee gobolka nugaal uu xalay saqdhexe roobab mihiigaan oo halkaasi ka dacay uu ku qaatay haweeney iyo ilmo ay dhashay jaamac ismaan good oo ah walaalka aabbaha dhibanaha ah ee aafadiisa iyo wiilka uu roobka uu la tegay ayaa dal jir uga warramay baaxadda roobka iyo heerka u gaarsiisanaa weliya lakiman ayuu u warramay
waxay waxu dhaceen reerku waxay ku jireen meel bay ku jireen reer reer miyiga bay ahaayeen oo ka kooban saddex qof wiil yaroo siddeed bilood jiray hooyadiis iyo aabbihiis
waa tahay xagee ka dhacday arrinta marka robabkaasi khasaaraha intaa la eg haa alteeradaa yare waxay ka dhaceen meel laga xukumo degmada dangoroyo oo hooska waa tahay gobolka nugaal marka idinku maxaa isku ahayd qoyskaas qoyska walaalkayduu ahaa ninku waa tahay igu soo celi halkaas yaa kaga dhintay oo ay daadadku qaadeen
waxay qaadeen wiil sideed bilood jir iyo hooyadiis waa tahay waxaad ii sheegtaa marka ma reer guuraabay ahaayeen oo meel miyay ku sugnaayeen reer guuraabay ahaayeen reer iska dhan oo de reer guuraay ah oo wixii reer guuraaleeyahoo dhan leh ari awr dabeero wax walba dad bay ahaayeen dhammaan halkaa waxaa laga arkay ninkii odaygii reerka waa tahay xoolaha ay haysteen tira ahaan intay gaarayeen halkaasi saameynta oo ku yeeshay robabka adigu tira ariya buu ahaa
waa tahay marka odaygii keliyaa ka badbaaday miya reerka odaygii oo biyuhu hantaa turayeen oo jugayse jugayeen baa kaa badbaadsan waa tahay marka roobka halkaasi qabtay dangorayo roob aada u xoog badan buu ahaa miya
roob wuxuu ahaa iska minal dhexaa roobka dabayshiisa iyo qabowgiisa aada u badnaa meeshana biyuhu reerka waa kusoo rogmadeen iyagoo aan garan haddee roobku sidaasuu ahaa
xilliguu kusoo rogmaday ma habeennimada xalay ahayd baa mise waa maanta waa saqdi dhexe oo xalay waa tahay markaan ka nimaadno qoyskaas ma jiraa qoysas kaloo aaggaas ka dhawaa oo khasaaraha uu soo gaaray sidoo kale rababkaas khasaaro dad oo ka dhacay oo kale ma jiraan laakiin mid xoolaad oo n xoolaha nooca walba leh baa jira waa tahay oo oo isla deegaankaasa ha meesha wax ku dhaceen meesha wax ka dhaceen mabaadiyaha degmada dongaraya mise waa deegaan kale
waa baadiyaha degmada dangoreyo laga xukumo oo hoos xagga badda hindiya ka magaceeda maxaad noo sheegi kartaa
falflax falflax falfalaax ha waa tahay hadda waa sidee marka xaaladda halkaa roobkii weli ma da-ayaa mise waa istaagay roobki waa daada-ayaa weli waa da-ayaa hadeertaanaan kula hadlaayo waana hayaa waa idin hayaa waa gartay marka waxaad iga warbixisaa hadda jawigu waa roob waa roobaysan yahay wax qoysasa oo halkaasi ku haray ma jiraan
dadku joogaan xolii waa iska dhadhamaadeen amase dhamaashada si ku dhow weeyaho waxyaala yaryar baa ka nool dadkii kale se wuu nool nool yahay oo waa joogaa hadde qabow fara badan iyo dhaxan badan iyo iyadoo abaar lasoo maray oo dadku uusan aqalo fiic fiican wadan hoy fiican wadan waxyaalo badan baa iska jira waa tahay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa dawladda puntland iyo mas-uuliyiinta kale ku dhegaysanaya radio dalajerkaa dhegaysanaya
waxaan ugu baaqayaa dhammaan dawladda puntland iyo dadka islaamka wixii ka baxay xalay haddana keligiisoo dhaawaca weeye ilaahay baa dad siin kara in loona ducaeyo ciddi ka taa maaragtay u gargaari karnaana u gargaaro dhanka kale roobab lixaad leh oo sababay dhimasho ku timid dadka iyo duunyada ayaa ka dacay degmooyin hoos yimaada gobolka karkaar sidoo kale guddoomiyaha gobolka karkaar ayaa degnin u diray dadka ku nool deegaano u dhow xeebaha xilli ay jirto cabsi laga qabo robabkaasi in ay wataan dabeelo iyo duufaan maxamuud nadiif shire ayaa warkan nooga soo diray magaalada qardho
roobab lixaad leh oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolka karkaar ayaa saacadihii ugu dambeeyey guud ahaan ka daayey degmooyinka hoos yimaada gobolka karkaar roobabkan ayaa si fiican uga curtay degmada bandarbayle iyo degmada baarigaal sidoo kale roobab yaryar ayaa iyaguna ka da-ay degmooyinka qardho raka raaxo iyo sidoo kale degmada waaciye guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe dhaqaaje oo saacadihii lasoo dhaafay la hadlayay bahda saxaafadda islamarkaana ay soo gaarayeen xogihii ugu dambeeyey ee la xidhiidha roobabka kala duwan ee ka da-ay gobolka karkaar ayaa saxaafadda uga sheekeeyey bal xogihii ugu dambeeyey ee soo gaaray khasaaraha nafeed iyo midda hantiyeed ee ka dhashay roobabka lixaad kale ee ka da-ay deegaanadaasi aan soo sheegnay shanta degmo degmada bayla iyo inta hoos tagta degmada xaafuun iyo inta hoos tagta waxaa ka da-ay roobab lagu diirsada ilaah mahaddi ee waxtarna ah meelo kale degmada rakoob iyo degmada qardho iyo degmada waaciye saddexdaa degmo roob yar oo tumaya dhogol buuxis la yidhaahdo boorka nabay ayaa qabtay ilaahay mahadiisa alxamdulilah sida aan xogta rasmiga ku hayn markaan la xiriiray deegaanadii khasaaraha uu ruuxu geystay ma badna intii wax yeelayeena oo dad naf ku waayana ilaahay samin iimaan ha ka sii waan leenaha ehelkoodii qaraabadoodii hadda waxaa noola soo xaqiijiyey reer toggii biyo kusoo dhaceen togga carar togga xoor weeye waxaa la la-yahay hooyo halkaasoo la helay ilmihiina la helay ay xambaarsanayd hooyada waxaa la oran jiray la yidhaahdaa hodan ayaan la nuur lama hayo togi biyihiina la tageen biyihaana la tegey ilahay saman iyo imaan ha ka siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii ilmihii ay isxambaarsaneen kuwa halkaas meydkiisii baa la hayaa khasaaraha waa geystay oo nafta leh xagga maalka markii la yidhaahdo waxaan la wada soconnaa xooluhu inay tabar yaraayeen waxaana dareemaynaa xoolaha wax waa dhinteen sida naloo sheegay labaatan neef iyo soddon neef iyo waa la sheegayaa hadda reerkaasoo kale baa wax degel dugmay naloo sheegay xaafuun oo kale saas oo kale markii hore waxay yidhahdeen dad baa la waayay lakiin dadkii waa naloo soo xaqiijiyey inay meelo geliya galeen haddana nool yihiin baa naloo soo sheegay xoolahana saasoo kale waxbaa bahay laakiin ilaahay mahadiis gudoomiyaha gobolka karkaara cabdiqaadir siciid carshe dhaqaaji ayaa sidoo kale digriin u diray dadka ku nool dhanka xeebta ee gobolka karkaar isagoo ugu baaqay inay ka fogaadaan islamarkaana muujiyey inay jirto khatar la xidhiirta roobab kale oo kusoo foodle gobolka haddana waan u digaynaa dadka ee jilaabatada ah kalluumaystada ah iyagii agabkoodaba qalabkooda sixiimadahooda iyo agabkoodaba inay inta roobabkana jira ka dheeraadaan baddana ayan gelin roobaba kan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada puntland ay ka jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyadaba maxamuud nadiif shire raadiw daljir magaalada qardho wararka roobabka oo si weyn loo xiiseynaya ayaan weli bartanka uga jirnaaye magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland ayaa si diiran ganacsatadu waxay u soo dhoweeyeen roobab mihigaan ahaa oo xalay oo dhan ka da-ayay magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda dhammaan suuqyada magaalada boosaaso gaar ahaan suuqa qudaarta iyo dharka iyo goobo badan ayaa roobabkaasi ay kalifeen in la xiro waryaheena xasan haykal ayaa booqday suuqyada iyo isu socodka saameynta roobabkaasi uu ku yeeshay iyo sida ay dadku u arkaan waxaana uu weydiiyey ra'yigooda
alxamdulilah magacayga waa xasan maxamuud ismaaciil qaransuga waa la yidhahdaa raddadku laakiin sanjabe i yaqaanaan alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu maanta noo shubay raxmaddii aanu weydiisanaynay oo u baahnayn aanu in badan baryaynay ka tuugaynay ilaahay saafa ayuu noo shubay kolay reer boosaaso alxamdulilah ilaahay wuu noo sii daayey waxaanu ilaahay baryaynaa weydiisanaynaa inuu inta kalena gaarsiiyo oolaalahayaa gaar ahaan dadka jilicsan ee maatada duunyada iyo dadba dadka macnaha maanta la-aanhayo oo oonka u la-aanhaya iyo kuwa u la-aanhaya maxaanku rahdaa gaajadaba inuu ilaahay subxana wa tacaala gaarsiiyo alxamdulilah wax dhiba ilahay nuguma keenin darab ma lahan duufaan ma lahan dabayl ma lahan waa alxamdulilah wixii ilaahay aanu ka barinay waxaan odhan karnaa maanta ilahay wuuna ajiibay baryadayadu ilahay ajiibay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maadaama aad ka mid tihiin ganacsatadii boosaaso marka bal ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodkii dadka iyo gaadiidka iyo roobkay ilaa iyo xalay ilaa saa ka daayay adeer horta soomaalidu waxay tidhahdaa barwaaqo kasta nusqaanteeday leedahay laakiin odhan mayn anagu nusqaan baan orayna waxaan leenahay ilaahay barwaaquna siiyey barwaaqadii aanu weydiisanuna siiyey waxa weeyaan saa ujeedid meheradii way naga xiran yihiin laakiin waa ku faraxsannahay xirnaansho aanu ku faraxsannahay raalli ka nahay ku qanacsannahay ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan waxaanu leenahay ilahu noo siyaadi ka caban mayno ilahu rabbi waa kaga mahad celinaynaa ilahu noo siyaadi waxna hanugu yeeli baan leenahay ilaa iyo haddeertaan wax dhiba kamaanu kulmin ganacsigu waa taagan yahay laakiin barwaaqu la taagan yahay dhibaato uma taagna dhib kale uma taagna duruuf uma taagna colaad uma taagna wuxuu u taagan yahay barwaaqadii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo dibdhigay bismillahi rahmaan rahiim magacay mayl reeb dul mayrooge suuga ganacsiga boosaas suuga gudaashay roog eedyada waliba waan ka farxasanna ilaahay kama hadyaan in geedka barwaagadii kulaal dheer kadib ilaahay ini roobna sii geedka uwabni mudin unu waaba waaysnayni boosaaso roobna kubada on dheraani alxamdulilah geedka farxad wiganingata dhammaan ganacsatana maylaha ilaahay ilaahay saaka ayuu noo shubay kolay reer boosaaso alxamdulilah ilaahay wuu noo sii daayey waxaanu ilaahay bindii نهار استقايت إن إلهي من زيادي جمعنا إلهي ولب وها طوان من زيادي خير كاس الحمد لله إذا أنا كفراسنا waa hagaag dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa raadiyo daljir barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay gaalkacyo ka furtay maanta mashruuc loogu magacdaray adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobolada dalka munaasabadaasi oo maamulka gobolka iyo kuwa degmaduba ay ka qayb galeen waxaa warbixintan nooga diyaariyey oo ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo waryaheena shaafic cabdiqaadir warsame dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa maantay gaalkacyo ka daafurtay mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobolada dalka soomaaliya munaasabada oo lagu qabtay guriga gobolka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka socday xukuumadda puntland mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo oo daafuray mashruucaasi ayaa sheegay in muhiimadda laga leeyahay ay tahay sidii loo horumarin lahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka annagu waxaan ku talagalnay mashruucan sidii looga faa'iidaysan lahaa inuu ka yimaado bulshada ku nool degmada qaybaheeda kala duwan lixdeeda qaybood baan meesha isugu keennay lixdaa qaybood waxaan rabnaa iyagu inay ka ay ka timaaddo wixii loogu maalgelin lahaa inay bulshada ka timaaddo annagu waxaanu maxaan ku dhahdaa maskaxdayda gaarkaa ka timid aysan noqon magaalada maxaan ku dhahdaa dagaallo way hareeyeen laakiin haddana horumarin baa dhinac socota maalmihii ugu dambeeyey waxaan wadnay dhowr mashruuc baan daafurnay oo bilaabanaya hadda laba wado baa hadda maalmaha noo bilaabanaya oo waddana ay marto isbitaal geeskiisa oo fooneyaha sida loogu yaqaan waddada fooneyaha iyo laamiga dheer bay isku xirisaa midna waxay ka soo baxdaa dahabshiil ama mustaqbal waddada unison baa la yidhahdaa iyana waxay ku dhacaysaa laamiga kale oo waddada jaac biixi baa la yidhahdaa labadaa wadda loo nin baa loogu kala magacdaray oo bulshada runtii magac dheer ku lahaa labaduba waxay dhinteen wakti aan fogeyn bay dhinteen sanadkii aan ku jirnay dhexdiisa baa si xaqdaraa loogu dilay oo waxaa dilay qoladii manxayaasha ahaabaa labadaan is dilay labadan waxay kale yihiin injineer cumar dheere oo aan ugu magacdarnay waddada ka soo baxda ee ka soo baxda fooneeyaha waddada la odhan jiray oo ku dhacda durdur iyo laamigu weyn isku xirta waddada aan waxu bixinay injineer umandheere waddada kale oo iyana ka soo baxda dahabshiil oo waddada laamiga ka soo leexata oo ku dhacaysa waddada kale oo jaamac bixi ama waddada gaalkom sidii loo yaqaanaba taasna waxaan u bixinay gaadda yare sidii waxaan ku dadaalanay meelo badan ba waxaan ugu magacdarnay dadkii haleeyada ahay oo gobolka ama degmada loo dilay shaqadii u hayeen bulshada dartood loo dilay meelo badan baan ugu magacdarnay sidii dhudii oo kale oo aan ugu magacdarnay iyaguna suuq hadda dhismihiisu gabagaba yahay waxaa kaloo noo soo socda hadda bilaabanaya mashruuc kaloo asna waddada airboortka dhirayn lagu sameynayo n r m ah oo j b l g gaasna ka mid ah waxaa hadda dhammaaday oo furitaankiisi taagan yahay boqol iyo siddeeddii guri oo ay al-shabaab argixisada horey u burburisay oo markii la dahfuri lahaabay guryahaas burburisay afartan iyo kow baa ka dhimanaa hadda waxaa diyaara boqol iyo afartan iyo kowdii baa diyaara oo la rabo dadka in loo qaybiyo waxaa kaloo diyaara iyana la daafurayaa siiladii oo iyana la dhammaystiray cali xaaji oo ah xubin ka socotay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sharxay muhiimadda mashruucaasi marka mashruucan wuxuu ku bilowday markii dowladdii soomaaliya ay ka baxday kumeel gaarka oo la magacaabay dowladdii federaalkeedoo hadda marti dhamaad waktigeeda u dhammaaday ayaa waxaa donorska dadka deeqaha bixiy waxaa la weydiistay in oo laga kaalmeeyo soomaaliya laba arrimoodba laga kaalmeeyo arrinta mushaaraadka shaqaalaha iyo dowladda kuwii ugu muhiimsanaa inay sii la bixiyo iyo in mashaariic yar yaroo dadka maarata wax loo qabanayo la dhiso marka mudday socotay waxaa lacagtaasi ballan qaaday oo deeq ahaan u bixiyey dowladda norway u bixisay marka labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii ayuu mashruucaas shaqeeyey markii dambe muxuu ahay waxay noqotay in mashruucaasi muxuu ahay lagu wareejiyo world bank marka isla mashruucu ujeedadii ayuu sii wadayaa laakiin arrintii ku saabsaneed mishaar bixintii waxaas waa ka baxday wuxuu noqday mashruucun qabanayo mashaariic yar yar ah oo lagu taageerayo muxuu ahay maamul goboleedda lagu taageerayo marka wuxuu u qaybsan yahay mashruuca ujeedadiis waxay tahay sida hadda aan u sheegay in lagu taageero maamul goboleedda in muxuu ahaaye haddii ay jirto awoodda maamulka dhismihiisa in mucaarti qayb ay ka qaataan oo mucaarti lagu tababaro shaqaalaha hay-adaha cusub oo dhismaayo lagu tababaro iyo in haddii ay dhacdo emergency waaba iska jirtaa hadda emergency hadday dhacdo in loo isticmaali karo muxuu ahaaye maali maaliyaddaas loo isticmaali karo arrintaas in lagu xaliyo marka mashruucan marka world bank waxay la wareegeen sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka bilowgiisii ay la wareegeen ilaa intaan waxaan ku jirnay diyaargarayntiisii shaqaalihii muhiim ku ahay qoritaankiisii waxaasaan ku jirnay iyo wixii sida mashaariicda aan u kale muxuu ahay fulin lahayn nasiib wanaag kolley waxaan sameynay hadda ma artay aan usoo diyaar garoon in ma artay wax la qabto
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda puntland axmed yaasiin saalax ayaa mahadcelin kadib sheegay inuu mashruucan uu yahay fursad ay ka faa'iidaysan doonaan shacabka soomaaliyeed
sida hadda warbixinta lagu bixiyey ay ka faa'iidaysanayaan soddon xubnood oo ka mida bulshada qaybaheeda kala duwan faa'iidada ay ka faa'iidaysanayaan ay tahay qaabkii ay ku soo dhisi lahaayeen habdhiskooda dhaqaale kadibna dadkaas kolley waxa loo maalgelinayo waxay tahay in hadhow isku filaansho uu qof kasta gaaro wixii lagu maalgeliyeyna waxa weeye ay u noqoto bilow fiican waa gacanqabasho fiican runtii waa barnaamij taabagal ah waa barnaamij runtii waxtar u leh waxa weeye bulshada soddonkan qof oo hadda lagu bilaabayna runtii ahaan mayo oo mar hadduu barnaamijku najaxo faa'iidadiisuna ay muuqato hadhow dad badan ayaa ka faa'iidaysan doona marka hormood baad u tihiin dadkaas aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii inta ka shaqaynaysay barnaamijka kuna howlanayd inay najaxiso oo hirgeliso sida la sheegay siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya saddex iyo toban gobol oo ka mid ah ayaa waxa weeye talagal ku yahay inuu ka fulo barnaamijku runtii gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo dhibaatooyin fara badan oo colaadeed ay ku soo noqnoqonayeen waxa looga bilaabay waxa weeye waa si gaara in tixgelin loo siiyo magaalada gaalkacyo maadaama bulshada ku dhaqani ay dhibaatooyin fara badan waxa weeye soo martay waqtiyada hadda lasoo dhaafay marka tixgelintaas gaarka ah waxa leh magaalada gaalkacyo runtii marka hadda lacagta halka lagu sheegay la rabo in waxa weeye la gudbiyo oo waxa weeye bulshadu ay gasho kana faa'iidaysato horumarkoodana ay qayb ka noqoto wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska dowladda puntland cali cabdulaahi warsame ayaa sheegay in puntland ay ka shaqayn doonto sidii loo hirgelin lahaa mashruucaasi
anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada maantay waxay noo tahay farxad iyo raynrayn inaan ka soo qaybgalno munaasabadda tan lagu daafurayo mashruuca adeega maalgelinta gaarka ah ee horumarinta gobollada mashruuca faahfaahin baa laga bixiyey meeshu ka soo bilowday iyo siduu ahaa taariikhdiisa inuu qeyb ka ahaa lacagtii dowladda norway ay ku deeqbixiyaha norway ay ugu deeqday shacabka soomaaliyeed qaabkii loo qeybiyey iyo qeybta hadda puntland kusoo hagaagtay aad iyo aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda cali xaaji iyo khiyaarta kaloo la socota wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka barnaamijka ka soo shaqeeyey una soo dhabar adeegay haddana keenay mustawaha ah inaynu fulino waxaan rajaynaynaa insha allahu siday usoo dadaaleen innagana xagga iyaga puntland ahaan inaynu u dadaalno mashruucana laga midho dhaliyo wax fiican oo dalka iyo dadka anfacayana laga dheefo mashruuca kan waan u sheegay cali maraan saragnay saakay waxaan idhi anagu puntland haddaan nahay priority-ga iyagu waxa weeyaan ama muhiimadda koowaad waxaan siinaynaa waxyaalaha developmentiga ku saabsan wejigaas baa puntland guud ahaan ku jirta marka waa laga maarmaan had iyo jeer in jaangoyntu ay noqoto mar walba lagu fakero wax mustaqbalka ummadda tan wax u taraya dhaqaalaha meesha la keenayaana inta badan uu noqdo wax ku jahaysan arrimaha noocaas oo kale ah waxaan rabaa inaan hal qodob ku darsado intaanan barnaamij ku dhawaaqin furitaankiisa qodobkaasi waxa weeye haddaan nabadi jirin mashruucu magaalada dhankeeda oo kale oo soo marteenna kama fuleen xaggaa kusoo horreyseen halkanna kama suurtoobeen haddaan haddii aysan nabadi jirin shaafic cabdulqaadir warsame raadiyow daljir gaalkacyo markaan dada jiray shan iyo toban markaan damaca guur la soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac guur la soo kacay dookhayga markaa bisaan tegey naftayda midaan doorbidu dadeeda anigoon ka garanay naftayda midaan doorbidu dadeeda anigoon ka garanay allah ka daydayo midaanihi naftayda midaan doorbidu dadeeda anigoon ka garanay naftayda midaan doorbidu dadeeda anigoon ka garanay الله كبدي مداني
hay-adda astaynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee puntland waxa ay garowe ku qabatay maanta shir wadatashi ah warkaasina waxaa garowe ka soo jeedinaya waryaheena maxamed lakiman hay-adda astaynta maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa maanta ku casuntay xaruntooda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland iyo odayaasha dhaqanka puntland kaasi oo ku aadanaa musuq maasuqa ku baahay dalka gudoomiyaha xafiiska astaynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee puntland cabdiraxmaan cali guureeye oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ka hadlay ujeedka kulankan ee la qaateen odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka ee ku aadanaa sidii loola dagaalami lahaa musuq maasuqa
kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan ahmiyadda gaarka ah innagoo dhan inoo wada leh oo leh mas-uuliyiin dowladda ah maxaan ku radaa howlwadeennadii gobolka nabadoonnadii iyo isimadii gobolka nugaal oo runtii ixtiraam iyo xormo tiro badan aan u hayno waanu aaminsannahay bay inay yihiin asaaskii bulshada soomaalida waxay tidhahdaani gunta ka tolantaa marka asaaska bulshadu waxa weeye maaragtay nabadoonnadu iyo isimadu waxay ka yihiin halbowlihii asaaskii bulshada marka salaantaas qiimaha leh xurmada leh kadib maanta xafiis ahaan runtii waxay noo tahay maalin khaas ah waxaan sidaa u leeyahay waa maalintii ugu horreysay oo aanu si gaar ah u casumanno maxaanka la yidhahdaa nabadoonnada iyo isimada gobolka nugaal iyo howlwadeennada gobolka nugaal aanu nidhaahno kaalaya oo bal ogaada xafiiska kan maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda puntland howlihiisa iyo waxaanu qabanno nala ogaada oo maaragtay fikradiina iyo taladiinana ku kordhiya annaga ka xafiis ahaan waa xafiiskii dowladda maamul wanaagga oo u jira inuu maamul wanaag dhabah oo dhammaystiran oo muuqda oo shaqaynaya uu ka taabagalo puntland waa xafiis u jira inuu dagaal cad la galo sidii loo baabi'in lahaa musuq maasuq bulshada reer puntlandna ay u heli lahaayeen adeeg hufan oo qanciya qaar ka mid a isimada iyo nabadoonnadii ka soo qaybgalay kulanka ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan musuq maasuqa iyo sidii loola dagaalami lahaa musuq maasuqa dalka ku baahay
labadan arrimood oo halka laga soo jeediyey waxaan horta u mahad celinayaa marka horeba ama wax yar baan leeyahay hay-adda maamul wanaagga kasoo qaybgalayaasha saasoo kalea ugu yartaan oo la rabo barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan inay kacaan hawl fasax qaataan hadda kadib hawlgabanina sababtoo wixii laiskugu yimi oo raba in laisweydaarsado ama laisku sheego waxaa moodaa inay meeshii kala dhakaalmaayaan oo meesha ka baxayaan midda labaad howlkiina waxaan jeclaan lahaa inaad ballaarisaan iyadana taas taakiid iga tahay waan idiin sheegayaa runtii maadadatan corruptionka ama maamul wanaagka waa laba maado oo garab socda isku midna ah oo aan kala duwanayn runtii isku nooc loo turjumi karo haddana cid ka badqabta haddii culamaa udiin ay tahay hadday dhaqan tahay hadday dawlad tahay hadday qoyska uga hooseeya oo reerka asaasimo ay tahay maanta ma jidho soomaaliya iyo gaar ahaan puntlandba xaqiiqda dhabtaa wayna ognahay anigu waxaan ahay raggii lagu asaasay dawladda puntland ergey baan ahaa maalintii la asaasayay ilaa maanta natijooyin kala duwan baan kasoo hayay oo aan kasoo hayay ku dhex jirayaan ma aha lama odhan karo maamulka oo keliya iyo madaxda sare golayaasha dawladda madaxweynaha iyo cidda la mida iyo shaqaalaha kala duwan iyo agaasimada kala duwan ayuu korabshka yidhahdaa maaha dhammaan soomaaliya waxaa dugay ugu horreyn haddaad aragtaan dalka markii shuruucda dalka u degsan iyo dadka mataqaana shuruuc yaqaanka ah markay dumaan meelaha laga soo galo wey sida booliiska maxkamadaha culamaa udiinka rag waxaasoo dhan markii baa laga soo galaa dalka dalku halkaasu ka burburaa halkaasuu korruption ka bilaabaa dhibaatada faraha badan halkaas ka timaada laga sheegay inaanu qaadano oo u sheegno bulshada aanu wakiilka ka nahay oo aanu maamulno isla markaa maadaama halkaan magaalo madaxdii tahay caasimadii puntland ay tahay saaad ogtiin boor baa la sameeyey maalin dhaweyd guddoomiyaha guddoomiyaasha gobolka nugaal ba ahaa oo caasimaddaa laga dhigay degmooyinka sidoo kale waxaa jira iyaguna saasoo kale guddoomiyaha degmada ayaa isaguna wuxuu yahay boorka madaxda ah oo waxaa la yidhahdaa algabal tan weli waana magac bixin haddaan magax magac bixintii iyo xafiiskii furaynaa inaanu la dirirno corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka jira oo ka dhacaaya dalka si at least ma aynu ma dhowin waktigaynu gaarida ilaahay waxaan ka baryaynaa ilahay inaan gaarsiiyo dhammaanteenna inaan fahansiiyo laakiin ma dhowin waxaan rajaynaynaa inaanu bal at least aan banaanka la keenin oo la qariyo oo mataqaana lala dhunto oo waxay noqdaan wax ceeb ku ah qofkii gudoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal qaasim maxamed cabdi oo isna goobta ka hadla ayaa sheegay inay qaadanayaan dhammaan waxyaabihii looga hadlay goobta ee ku saabsanaa la dagaalanka musuq maasuqa wixii dhammaan horta maanta halka laga sheegay inaanu qaadano oo u sheegno bulshada aanu wakiilka ka nahay oo aanu maamulno isla markaa maadaama halkaan magaalo madaxdii tahay caasimadii puntland ay tahay saaad ogtiin boor baa la sameeyey maalin dhaweyd guddoomiyaha guddoomiyaasha gobolka nugaal ba ahaa oo caasimaddaa laga dhigay degmooyinka sidoo kale waxaa jira iyaguna saasoo kale guddoomiyaha degmada ayaa isaguna wuxuu yahay boorka madaxda ah oo waxaa la yidhahdaa algabal tan weli waana magac bixin haddaan magax magac bixintii iyo xafiiskii furaynaa inaanu la dirirno corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka jira oo ka dhacaaya dalka si at least ma aynu ma dhowin waktigaynu gaarida ilaahay waxaan ka baryaynaa ilahay inaan gaarsiiyo dhammaanteenna inaan fahansiiyo laakiin ma dhowin waxaan rajaynaynaa inaanu bal at least aan banaanka la keenin oo la qariyo oo mataqaana lala dhunto oo waxay noqdaan wax ceeb ku ah qofkii siduu hadda u sheegaya ismkuba in banaanka lasoo dhigo wixii oo lagu faano oo mataqaana oo aan laga xushoon waa mushkilad weyn waa dhibaato sii socoto wey markaa sida for example mushkilado badan baa ka jira waxaan kaloo ka hadlaya waxaan ka oranayaa xagga magaalada iyo deegaanka hadda sida uu ku sugan yahay departmentiga dhulkii laga hadlayey oo sheekh maxamuud khayr allahas iyo uu ka hadlayey dhibaato badan baa ka jirta magaalada tirsaa ogtihiin waa maaga center u ah caasimada caasimadda waxaan leeyahay puntland center u ah oo ku taal meel bartama ah wey dhinaca waqooyi waddagana kasoo gasha koonfurta waddagana kasoo gasha bariga waddagana kasoo gasha waxa weeye waa meesha istraatiiji ah wey waa meesha markii magaalo madaxa laga dhigayo loo doortay wey oo dadkii markaa maamulka waday ay u doorteen wey isla markaa bulshada soomaaliyeed iyo inta kaleo xataa gaalada ha noqotee mucaamilaadka aan la leenahay bayna kala dhaxaysaa ma lihin inaga gaar waxyaalaha ugu waaweyn anigu intaan idin sheegay sideed iyo toban sano wey sideed iyo tobankaas oo puntland sanayd xafiis baan fadhiyey waxaa soo xidhay kulanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoob deero oo ka hadlay kuna dheeraaday sidii loola dagaalami lahaa musuq maasuqa ku baahay dalka suqa iyo corruptinka iyo eexda iyo cadaalad darrada iyo waxgabamarinta dabcan waa looya qof walba oo halkan fadhiyaahi wuu ka sheeganayaa waxa weeye marka ilaahay baana wax walba iska leh markii laga baxaayo dabcan raggeeda imaanaya markii waxaan la sameynaya dadkeedaa jooga wadamo badanoo saas oo kaleeto shacab badan u ragaadiyey musuqmaasuqu ilaahay baa ka saaray oo meel fiican bay ka tageen oo meel wanaagsan bay ka gaareen dadna waxa weeyaan weli uu sii hayaa annagu dadkuu hayo oo ku faafayo oo uu kusii xoogsanayo baanu nahay waxma wax hataa hakad ku jira maaha wuu xoogsanayaa saasay tahay misle dad islaam aan nahay oo say u sheegeen odayaashii ugu horreeya ay u sheegeenoo ummadda islaamka khayr kama fogaato oo waxaa laga dhexelayaa dad aan waxaas iyagu beri ka ah darajo kastaba ha hayeen xil kastaba ha haya iyagu beri ka ah baa la helayaa misana sharci islaamku wuxuu yaqaanaa waxa wanaagsan iyo waxa xun hadda ka awoodda leh baa baa wuxuu yahay baa wuxuu yahay mudnaanta iska leh haddii hadda halkaas magaalada garowe gabar lagu kufsado oo gabadhaa la kufsaday qofkii kufsaday waxba laga qaban waayo oo wuxuu mudnaan la marsiin waayo awoodda wiilka yarkaabaa yeeshay dalka dadkaas oo dhan macno ma samaynaya laakiin haddii wiilkii yarka ahaa ee daradaas sameeyey gacanta intii lagu dhig lagu dhigo mudanku lahaa la marsiiyo keligiisu bay xumaantii tahay waxa weeye marka odayaasha nabadoonada waxaan si khaas ula hadlo nabadoonada xil adag bay hayaan oo aan weli cadan loogu xil qabin wasaaradda u xil qabi lahaydna annaga weeye saas ay tahay xilka ugu badan iyo eedda ugu badan iyo dhibka ugu badan bay qabaan misana waxa weeyaan waxaa looga baahan yahay ayaga naftooda inay badbaadiyaan oo akhradooda ay badbaadiyaan oo shacabka ay mas-uulka u yihiin sida wanaagsan ay u kala hufaaneen maxamed lakimaan radio daljir garowe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa xalay kulan uu xildhibaanada kula qaatay magaalada muqdisho waxa uu kala hadlay in ay xildhibaanadu mas-uuliyad iska saaraan doorashada laba kun iyo lix iyo toban si gaara ayuu gudoomiyuhu waxa uu u ballansaday oo kulanka goobjoogka ahaa haweenka xildhibaanada ee ku jira labada aqal kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan gobolka banaadir iyo qaybaha bulshada ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii ay isku baran lahaayeen xildhibaanada haweenka ah ee labada aqal ee baarlamaanka ku jira iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waa sida isagu uu sheegay
caawa farxad iyo reereyn ayay noo tahay ahmiyaddu waxay ahayd inaan wada cashayno waxay ahayd in la isbarto oo gabdhaha soomaaliyeed ee xildhibaanada soo noqday qaarka cusub iyo qaarka horan isaqoonin inay isbartaan qaarka cusub laftirkooda inay isbartaan ulijeedadaas ayaan ka lahayn runtii waa hubaal in qaar badan ay weli maqan yihiin ee qaar ay jiraan koonfur galbeed iyo qaarkii oo weli soo dhammaan waqooyi ayagaasna waxaan rajaynaynaa markay uun soo dhammaadaan waan isla wada joognaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaanidin leeyahay waa mahadsantihiin mas-uuliyad ayaa idin saaran waxaa noogula muujiyey suugaanaa noogula muujiyey wax walbaa noogula muujiyey idinkuna kulligiin dad damiir loo wada mas-uuliyiin ayaa tihiin shalay soomaalidu waxay lahayd inta badan gabdhuhu waad ogsoontihiinoo markii abaarta dhacday iyo markii la qaxay iyo markii dagaalad dhaxan iyo kulligood cidda lagu soo higana iga eeday odigii dhalay laba gabar iyo hal wiil ama afar gabdhood iyo shan wiil dhalay gabdhaha loo baxsaday dabadaha markii la tegay ayagaasaa dadka baarka nugulo waalidkii ka warqaba igay noqdeen dalka marka la joogana kuwii badbaadshay ubadka ayagay noqdeen kuwuu shaqayna ayagay noqdeen marka maantana siyaasadda idinkaa gacanta ku haysiin waxaan hubaa sidii bafsada cadoon watoo kale ayuu qalbigiinu nadiif u yahay una cad yahay waxaan rajaynaynaa waxa ku qormi doono inay noqoto taariikh lama ilmoobaan ah inay ku qorantaan rajaynaynaa
gudoomiyaha gobolka banaadir jimcaale ayuu kaasi ahaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena caawi daljar ayaa dhegeystayaal la soo gaaray cabdiqafaar cabdiraxmaan sheekh oo ah xogayaha hoose ee degmada xogayaha hoose ee degmada garawe ayaa sheegay in dowladda hoose ee garawe ay tillaabooyin ka qaadi doonto dadka cadaystay inay had iyo goor goobaha dhismayaasha ah uga tagaan haradiga agabka dhismaha tillaabooyinkaasi ayuu ku tilmaamay mid dhaawac ku ah bilicda magaalada xoqayuhu waxa uu si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda degmada ay u leedahay nadaafaddu waxaana uu sidoo kale sheegay in ay qaadi doonaan tillaabooyin adag oo wax ku ool ah si wax looga qabto waxa uu ku tilmaamay wax kastoo lidda ku ah nadaafadda
aad baad u mahadsan tahay weriye waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo dadweynaha reer garowe ayaan la hadlayaa waxaanan ka hadlayaa jidadka ama wadooyinka iyo bilicda magaalada marka koowaad waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa dhammaantood dadka dhisanaya guryaha iyo dadka guryaha iskaleba in ay ka taxadaraan wadooyinka dadku ay marayaan waxaa caado noqotay dadku marka ay guryaha dhistaan marka ay guryaha dhisayaan dhowr arrimood oo waxaa jira dhibaatooyin ku ah wadooyinka dhowrka arrimood waxaa weeye qodobka koowaad dadku marka ay dhisanayaan guryaha waxyaabaha haraaga ah ee dhagaxa dhoobada safiitada waxyaabaha hara oo guriga ka hara oo dhan waxay caado ka dhigteen in looga tago wadada ama inta guriga la dhisayo wadada dhexdeeda la dhigo arrintaas waanu uga digaynaa dadka dowladda hoosena waxay kasoo saari doontaa ganaax adag oo ay la kulmaan dadkaasi waa in la baneeyaa wadooyinka sida kale qof walba oo guri dhisanaya waxa uu doonayaa laynka uu la haysto ama wadada inuu kasoo hormaro oo wadada afka la soo galo taas oo magaalada bilicxumo u keenaysa wadada xiraysa ayagana waxaan u sheegaynaa dadku in ay arrintaas ka waantoobaan oo qof walba wadada uu ilaaliyo wadada mujtamaca reer garoowe ayaa iskale mujtamaca magaalada degan baa leh dowladda hoose wayway ummadda u adeegtaa waxaa la rabaa qof walba inuu wadaniyad maaragta uu dareemo qof walba inuu xil isa saaro qof walba mas-uul inuu noqdo oo uu ka fakero ummaddana inuusan dhibin asaguna uusan isdhibin oo uusan dhibaato u geysan waddada isu socodka magaaladana uusan qaribin waxyaabaha kale oo iyadana aan dadku weynaha uga digayno waxa weye dhowaan waxaanu qaadi doonaa olole ballaaran oo aanu ku nadiifinayno dhismayaasha sida khaldan looga dhisayo wadooyinka oo guryaha kasoo baxsan sida barkadaha suuliyaasha guryaha qeybtood laga soo bixiyo xera arida dhagaxda waaweyn iyo kaabadaha aan sharciga ahayn ee laga dhiso guryaha iridooda guryaha waxaa caan noqotay oo iyadana garoowa hadda qurux guud ay ka dhigtaan qofku gurigiisa markuu dhiso ganjeelka labadiisa dhinac laba kaabadood oo dhaadheer oo dhulka lasoo raaciyo oo waddada afka la soo gelaya oo inagu waxaan u naqaanaa shaarubo camal sidaas dhismayaasha noocaa loo dhiso waa la mamnuucay lamana ogola gurigii dambe oo lagu arko oo guryaha hadda hore u dhisnaana waxaan u sheegaynaa inay iska jaraan waddadii bay xireen kuwa hadda la dhisayana waxaanu ogeysiinayna u sheegaynaa in ay joojiyaan kaabadaha noocaasa oo guryaha laga soo dhiso oo dhulka lasoo raaciyo oo afafka dheerdheer labada maaragtay intii labada ganjeelka labadiisa af laga soo waxeeyo ilaa waddada afkeeda la keenayo gurigu qofku waa in uu booskiisa ku ekaadaa taasna waa u sheegaynaa waxaan maaragtay dadweynaha aan ka codsanaynaa in ay nagala shaqeeyaan bilicda magaalada in ay nagala shaqeeyaan horumarka waxaanu u sheegaynaa hadda dhowaan waxaanu bilaabaynaa xaafadan hanti wadaag ma waxaan ka bilaabi doonaa inaanu dhagaxda iyo dhoobooyinka iyo qashinka magaalada wadooyinka looga tago aanu aruurino ciddii laga helo dhagax iska dhigata meel dhagaxaas waa la guri doonaa loomana soo celin doono oo dowladda ayaa qaadan doonta sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo nadaafadda nadaafaddu waa nolosheenna dadkeenuna nadaafadda horumar lagama gaari karo ilaa mujtamacu ay fahmaan haddii mujtamacii meel walba qashinka uu ku gurayo dowladda hoose waxa weeye awood ma awoodi karayso inay meel walba ay nadiifiso waxaanu dadweynaha u sheegaynaa sideedda xaafadood ee magaalada garoowe xaafad walba waxaa ku taalla xero xero qashin loogu talagalay dowladda hoose ay maalin walba ka gurto in ay geeyaan xeryaha qashinka geeyaan magaalada garoowe waxaa kaloo caqabad ku ah labada tog oo laba dhinac ah dadkii qashinka way isaga gurayaan iyadana waxaa la rabaa in dadku ay toga qashin ka daayaan oo xeryaha ay qashinka ka guraan waxaan u mahad celinaynaa guddiyada xaafadaha iyo dadweynaha xaafadaha oo iyagu mar walba ololayaasha nadaafadda nagala qayb qaata
waa tahay guddoomiye arrinta waxaad kasoo degtay guryaha dadka dhisanaya qashin bay reebaan sida caadada ah ama jiingado ama alwaaxyada ha noqdaan dowladda hoose mayaysan jirin qorshe uga degsan markay guryaha dadkaasi dhistaan in qashinkaas dowladda hoose iyada iskeed ay u gurto mise waxaa laga rabaayo keliya dadka guriga dhisanay inay qashinkana guraan horta waa mahadsantahay guddoomiye batri marka anuu xogahii dowladda hoose ahan guddoomiye may midda labaad aan ku sheegay waxa weye qof walba guriga private wey waa gaar qof baa iska leh qofka waxaa laga rabaa mas-uuliyadda gurigiisa uu ku dhisanayo isagaa leh wixii qashinana markuu guriga dhisanayna waxaa la rabaa inuu asturo markuu dhammaystana wixii kasoo hara inuu iska qaado ayaa la doonayaa ma ahan mas-uuliyadda dowladda hoose arrintaasi waa mas-uuliyadda dadweynaha laakiin dowladda hoose mas-uuliyadooda waxa weeye in ay inay ilaaliso qofkii aan sidaa yeelin oo tallaabo ay ka qaado waa tahay xogaye cabdikhafaar waxaa jira dhowaan dhalinyaro istaagtay u istaagtay bilicda magaalada in ay ka hirgeliyeen magaalada geedo dhinacyada ay ku beereen laamiyada oo kale maxaa sidoo kale idinka qorshaysan horumarka caasimadda puntland ee garowe oo hal abuur ah oo ku aadan horumarinta caasimadda markaan ka nimaadno dhirtaas lagu beerayo
horta dhirtaa ka imaan dhirta laftigeedaan ka hadlaynaa way mahadsan yihiin dhalinyarada hal qof iyo hal geed oo hogaaminayay muse ibrahim dahraan muse ibrahim ibrahim a idhaahdo raalliga ahow ibrahim wadani aad iyo aad buu umaha- umahadsan yahay annagu laftigo kala qayb qaadanay iyagu biraha ayay sameeyeen dhirtana way keeneen wayna abuurkina way sameeyeen laakiin dowladda hoose soddonka godba kharashka lagu qoday annagaa bixinay oo waanu isku waanu hawsha waanu wada wadnay haddeerna weli gacantay ku hayaan insha allah wayna ku mahadsan yihiin waxaan rajeynaa dhalinyarada oo kale oo dhan inay arrintaas ay ku dayato oo shaqooyinkaas oo kale ay qabtaan ayagana waxaan ugu baaqayaa in aysan arrintaas ka daalin sababtoo ah horumar ay bilaabeen horumarka haddii la bilaabana waa in la wado oo la joogteeyo markaas ayaa horumarka la gaari karaa ma ahan inuu mar laablaka cantu noqdo wax la sameeyo meeshii looga tago waa inay sii wadaan waxaa ogtahay dhallinyaradana maanta aqoon bay leeyihiin waa fara badan yihiin ee, dadku sidii hore waa laga gudbay een, dad badan oo hadda waxaa jira community development iyo economics iyo dhaqaalihii iyo horumarintii bulshada iyo zainiska iyo kulli maaragtay fakultiyaashii jaamacadaha oo shaqeynaya dad badan baa soo garaajuwadgareya kuwa deegaanka bartay baa jira kuwaasoo dhan waxaan rabnaa inay aqoontooda ay maaragtay ku celiyaan ee, dalka hadda waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayaguna dadaalaya oo layihahdo een, ku celi waxaa baratay dalkaaga oo iyaguna dadaal kala wada marka dhallinyarada waxaan ugu baaqinaa in ay horumar weyn ee ay ka- horumarka ay ka qayb qaataan ee ee gobolka iyo puntland iyo degmadaba iyaga sidaasaan leeyahay een, midda dhereynta soddonka geed waa la beeray geedo kale oo horena waa jireen oo dowladda hoose ay gacanta ku hayso oo maalin walba ay waraabiso een, waxaa kaloo farxada aan ugu bishaaraynaya dadka reer garoowe dhowaan een, waxaanu saxiixinay heshiis saddex geesood ah oo aan si dowladda hoose wasaaradda deegaanka iyo hay-adda care international ee garoowe fadhigeedu yahay waxaana beeraynaa laba kun oo geed ayaa lagu beerayaa garoowe oo lagu beerayo wadooyin gaar ah oo loo doortay in geedaha lagu beero iyo xarumo ee dowladeed iyagaa la raba in la dhereeyo insha allah waxaan rajeynaynaa waqti dhow garoowe inay noqoto magaalo cagaaran dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa in ay arrintaas nagala shaqeeyaan qof walbana geedka gurigiisa ku beegan uu ilaaliyo waraabiyo ee ka fakero ka celiyo maaragtay ariga een, marka aad iyo aad bayaan u filaynaa magaaladan horumar badan ayaan filaynaa inuu ka dhaco sanadaha soo socda hadda waxaanu maaragtay shaqaynayaa ee, mashruucii world bank oo shaqaalihiisa la qaatay oo toddoba iyo labaatan kilomitr oo laami ah oo wada wadooyina lagaga samayn doono garowe een, sidoo kalena een, laba buundo ay ku jiraan mashaariicdii j b l g ga way socdaan kuwo kalena waa rajeynaynaa marka mustaqbalka garowe aad iyo aad ayuu udha- u maarata mid u ifaya uu u yahay een, waxa keliya oo naga dhiman garaadka dadku inuu koro wacyigooda inuu koro dadkuna ay gartaan in ay jidadka iyo bilicda iyo horumarka magaalada ay ka qayb qaataan dadkii waxaa moodaa in aysan weli fahamsanayn muhiimadda wadooyinku ay leeyihiin marka waxaan ilaahay ka baryanaa inuu maarata qulubtooda ku rido een, oo ay gartaan qofku guriga waddada leh iyo gurigaan waddada lahayn waxaa qaalisan guriga waddada leh marka dee qofkii gurigiisa waddada ka xidhaya isaga unbaa lagu haysjaraya marka taas in la fahmo ayaa fiicnaan lahayd xogayaha hoose ee degmada garawe cabdiqafaax ayuu kaasi ahaa dookhayga markaa bisaan tegey naftayda midaan doorbidu dadheedanigoon ka garanay naftayda midaan doorbidu dadheedanigoon ka garanay allaha ka daydayo midaani
barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljar oo idinka imaanayay magaalada muqdisho caawa intaas ayaan kusoo kobaya waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdulaahi cali kooshin dhammaantay waxaan idin leenahay amaanaa laah
dabeecadeyda gaariyo balaan dulahaa tilmaamay kugu damba samay kugu horo dunida maashay waa guweyn dabeecadeyda gaariyo balaan dulahaa tilmaamay kugu damba samay kugu horo dunida maashay waa guweyn midabka biyada habsidoodii ishaan daymada ka bogano jeedaalada uu dhawiyo nabadii midabka biyada habsidoodii ishaan daymada ka bogano jeedaalada uu dhawiyo nabadii عشقا مدبدا مدبدا إذا شديت عشقا مدبدا مدبدا إذا شديت riyadataan doonisteedii hurdada daris kulaa jiray dabayshiyo dhaxanta dayrey dugsiga tii iiga noqonay armay darale adiga tahay armay darale dara adiga tahay عشقا مدبدا مدبدا إذا شريت عشقا مدبدا مدبدا إذا شريت riyadataan doonisteedii hurdada daris kulaa jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsiga tii iiga noqonay armay daranee adiga tahay arday daraleedara adiga tahay doodiyo kulakeeni barashada texdiyo hadalkaagi macaana doodiyo kulankeeni barashada احبي وغادرك أي معانا ضوي سمرك يدقاتك إيمانك يقداقتاني دباقي يا شغليسك نفتي دمتي أيديني عرمي درلي عدك تغيي عرمي درلي درلي عدك تغيي